الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني أقامدي صوم قاعدين كجرني وعاوين اسكسوا هذين صومكي فرلكاها iyo soomkii sunnaha ahaa waxau inoo sheegay masale halkan oo ay ku kala duwan yihiin ayuu inoo sheegayaa qaala naadimu raximah ullahu tacaala wa sawmu litsnayni kada alkhamiisu maca ayaami biidin wa ajizi man sharac fii nafli an yaqdacahu bilaa qadaa walam yajid qadcun limaa qad furida wuxu uhi waajiz waxaad u bannaysaa niman qofka sharaca gudagala fi nafli sunne an yaqdacahu inuu jaro bilaa qadaa isagoon soo qadaynaynin walam yajuusu mase bannaana qadcun goyn limaa qad furida kii la faral yeelay in la gooyo oo qofku uu jebiyo ama ka baxa iyadu ma bannaana waxaa sheekhu halkan uu inooga hadlayaa qofku haddii uu gudagalo sunne ama soom ha ahaado sunnahaasi ama ha ahaado soom waxaan ahayo sida salaaddii iyo xataa fardu kifaayihiina soomka ayuu la mid yahay waxaa qofkaa u sugnaaday inuu jaro bimacnaa uu ka baxo ayuu leeyahay wax qadaahina kuma waajibayo oo inuu soomkaa ama salaadda markaa sunnaha ee uu markaa jaray ama ahayd markaa dee fardikifaayo ahayd uu jaray ee uu jebiyey ama uu ka baxay inuu soo qadayana waajibi mayso waxay u deliishanayaan xadiidka imaamu tirmidi iyo nasaa'i ay warinayaan iyo imaamu axmed nebigu sala allahu alay sl wuxuuhi asaa'imu almutatawic qofka saa'imka ah ee mutadawica ah ee sunno soomani amiiru nafsihi nafdiisa isagaa u amiira inshaaa saama hadduu doono waa soomi oo waa si wadi inshaa abtar hadduu doonona waa uu afuri waxaa kaloo u deliishanaya xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku warinayo umuhani baa laga warinayaa waxay leedahay nebiga sala allah alay sl ayaa weel biyaa u dhiibay markaasay cabtay kadib waxdi yaa rasuulallahi waana furay waanan soomanaa markaasuu yidhi ma waxbaad qallaynayso qalla miyaad ku jirteen markaas tidhi maa maya falaa yaduruka in kaana tatawucan waxba ku yeeli maayo buu yidhi haddaba mar hadduu soomkaagaasi sunno ahaa qallana lagunquma lahaa kaasi waxa weeye markaa waa kii sunnaha ahaa waxay ka soo reebaanuun xajka iyo cumrada xajka iyo cumradu sunnaba ha ahaadaane haddii markaas uu qofku markaa buriyo ama uu jaro ama uu ka baxo iyaga wuu soo qadlaynayaa leannu iyaga in la dhammaystiro ayaa waajib ah nafligoodana faralkooda ayuu la mid yahay xagga niyada iyo xagga kafaarada iyo arrimaha kaleba waa kala mid oo hadduu markaa dee jimaac sameeyo oo kale qabla taxallul awal dee waa fasahaadayaa xajkiisii oo kale ama cumradii dee taxallulkii ka hor markaa hadhowtana qadla ayaaba lagu yeelanaya ku waajibaya walow soomkii yacni sunnaba ha aadeen xajka iyo cumradaasi waxaase uu yidhi ma bannaano qofku hadduu faral faralyada acyaantaa mid ka mida gudagalo ama soom ha ahaata ama salaad ha ahaata ama wax kalatee mar hadduu fardulcayn gudagalo inuu jaro amaba inuu jebiyaa ma bannaana ama aaddahaada ama qadahaado xataa wakhtigoodu hawaada mid waasicee le'annu faral ayuu gudagalay wax cudurdaar uu leeyahay ka bixitaankeeduna ma jirto waa haddii aan cudurdaar jirin haddii uu cudurdaar jiro waa ka bixi karaa soomkii ama yacnii salaaddii waa ka bixi karaa oo wuu inoo iman doonaa insha allahu tacaala soomka wuu inoo iman doonaa dee hadduu halaagba markaa naftiisa uga baqdo markaa waa jebin karaa salaadda oo kale hadduu arka dee qof masalan meel jiifo oo bahal uu ku soo socdo dee tasbiixdii oo kale uu ku walaarugi waayo dee markaa wuu la hadlee wuu tegi oo salaaddiisi waa jarayaa mar waajib bay noqonaysaa mar way bannaanaysa mar musax bay noqonaysaa markaa wuxu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waa ajis waxaad u banaysaa liman sharaca qofka gudagala fi nafli sunnihii qofka gudagala an yaqtacahu inuu jaruu jabiyo bilaa qadaa isagoon soo qadaynaynin walam yejus ma bannaana qadcun jarid limaa qad furida wixii la farad yeelay inuu qofku jara ama u jabiyaay ma bannaana walaa yasixu ma ansaxayo sowmu yowmilciidi maalinta ciidda soomgeedu ma ansaxayo wa yowmu tashriiqin maalinta maalyamu tashriiqana waa jinsie ma bannaana soomkoodu walaa tardiidin maalinta shakigana soomkeedu ma bannaana laan yuwaafiq caadatan hadduu waafaqa maya ow nadran hadduu waafaqo ow wasalo sowma ama soomka u la xidhiidhiyo bisowmin mara soom markaa soo maray oo soo socday hadduu la xidhiidhiyana maya waxaynu hore uga soo hadalay shuruuddii uu soomku lahaa shuruudda soomka markay ka hadlayaan saynu safiiraaba ku soo marnay kownulwaqti qaabilan lisawmi baynu soo marnay safiinatunajagii waa inuu yahay waktigu ama maalintu ama waktigu waa inay tahay soom mid aqbalaysa inay tahay maalin la soomi kara waa inay tahay mar haddii aynu sidaa nidhi ma ansaxayo yowmulciid ciidulfitri iyo ciiduladxaa midnaba in la soomaa ma bannaana waayo xadiidka imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigeennu sala allahu calayh wasalam waa diidey oo waa nahye can soomi yowmulfitri wa yowmaladxaa waa diidey oo waa nahye maalmaha yoomu tashriiqa la yidhaahdo ee saddexdaa wa yowma tashriiqin tasi waa jinsi macna waa saddexdii maalmood ee ciidan carafa ka dambeeya ama ciidda carafa ka dambeeya ayaamu tashriiqa la hilbiwaradka marka udxiyada la qalanayo hadiya la qalayo saddexdaa maalmood soomkoodna ma bannaana le'anno iyagana in la sooma nebigu sala allahu calayhi wasalam waa nahiyey xadiidka abu daawuud waraya camar ibnu caas kaana rasuula yaamuruna biifdaariha wayanhaana can siyaamiha wuxuuna fari jiray inaan wuxuuna wuxuu noo didi jiray inaan soonno xadiid kale oo cubata bnu caamir laga warinayo wuxuu leeyahy yowmu carafa wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahlulislaam maalinta carafa iyo maalinta yowma naxriga ayaamu tashriiqiya waa ciideen haddaannahay ahluislaamka wahiya ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo xadiidkii imaam muslim waa kii ahaa innahu ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi caza wajal maalmaha ayaamu tashriiqu waa maalmo wax la cuno wax la cabo ilaahay la xuso waxaa kaloo ayana ansaxaynin walaa tardiidin walaa yowmi tardiidin maalintaa noqnoqodka ee la shakisan yahay inuu ramadaan yahay isaguna soom ma aqbalayo waya xadiidkii asxaabu sunan ay warinayaan camaar ibnu yaasir wuxuuhi man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim maalintaa yomashakiga qofka soomaa abulqaasim wuu caasiyey waana maalinta ay soddon shacbaan tahay laguna sheekaysanaya bishii waa la arkay cid aragtayna aan lahayninoo markhaati galeen ah ayaa la yidhaha yowmashaki laa in waafiq wuxuu markaa ka soo reebay maalintaa yowmashakiga meelaha kale uma noqonayso hadalkani laa in waafiq waxay u noqonaysaa yowmu tardiidka uun maalmaa kale u noqon mayso yomlabada ciidooyi aymu tashriiqa u noqon maysa laakiin yowmu shakiga wuu soomi karaa hadday waafaqda caadatan caado u lahaa dee soomu nabiyulaahi daawuud buu soomay maalinna waa soomaalla waa furay oo maalintii bay ku dhacday isniin iyo khamiis buu soomi jiro oo maalintii bay ku dhacday waa soomi karaa caadadiisaa la eegayaa waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ha kala hormareen ramadaan bisowmi yowmin ow yowmayni maalin ama laba soomkeed ramadaan ha kala hormarina ilaa nin haweenaydina waa la mide soomi jira soom ha soom markaa isaga hadday kaga dhacdo lafdiga nasaa'i isagu waxa uu leeyahay haga la qaahad laa tastaqbilu shahra bisawmi yowmin aw yowmayni maalin ama laba soomkood ha la qaabilina ilaa an yuwaafiqa daalika siyaaman kana isugu soom uu soomi jiray inuu waafaqa mooyaane hadduu waafaqa nadar yacnii oo uu ka soomay maalintaa nadar uu ku nadray maalintaas alla igu leey inaan sooma arrintiiba kaga dhacday ama qado ama kabaariyuu ka soomaya waa ansaxayaa soomkiisu oo wasala sawma bisawmin mara amaa soomkan wuxuu la xidhiidhanayaa soom soo maray oo soo socday macnaha xadiid baa wuxuu ahaa idantasaba shacbaanu falaa tasuumu shacbaan hadday kala badhanto ha soomina biluhu ugu soomga badnaan jirayna shacbaan baa ka mid ahayd dabeete niskii hore ayuu soo soomay mar hadduu niskii hore soo soomay niskanna wuu la xidhiidhin karaa laakiin hadduu niska dambe uun ka bilaabo ama wax niska dambe ka mida isaga ma ansaxayo le'anno shacbaan hadday kala badhanto yacnii in la soomaa haddaanu soom caado u soo lahaa aanay hayn ama aanu inta hore la xidhiidhin safa shacbaanu falaa tasuumu xadiidkaasaa markaa qabsanaya walaa yasixu ma ansaxayo soomu yowma alciidi ciidda maalinteeda ama ciidadxa haate ama ciidulfitri ha haatee soomgeedu ma ansaxayo wa yowma tashriiqi walaa yasixu sooma yowma tashriiqin ma ansaxayo ayana walaa tardiid maalintaa yowma shakiga yowma shakiga lama soomi karo laa in yuwaafiq hadduu waafaqo wuu soomi karaa caadatan caado u lahaa ow nadran ow ama wasalo sawma soomka maalinta yowma shakiga wuxuu la xidhiidhiyey bisoomin marra soom soo maray oo u soo socday oo niskii hore uu soo soomay yukafiru lmufsidu sawma yowmin min ramadaana in yata maca ismin ka mili man dahara la cala almar'a wakurin ilfasaada karara yukafiru waa kafaaro gudanaya almufsidu kii fasaadiye sawma yowmin maalin soomkeed oo min ramadaana ka ahaaday in yata haddii uu markaa xaaskiisii la mucaamaloodo wuu kafaaro gudan maca ismin ismi iyo dembi la jirhkeed hadduu xaaskiisii la mucaamaloodo ka mili man daahara wahaa wa kafaaratuhu ka mili kafaarati man daahara kii daharay kafaaradiisaoo kale ayay la mid tahay laa cala almara wahiya cala arajuli ninkay korkiisa tahy laa cala almara haweeneed waxba laguma leh wa kurirat waa la celcelin oo way soo noqnoqon in ilfasaada karara in karara alfasaada kararahu haddii fasaadka uu ku celceliyo kafaaraduna way soo noqnoqon ayana waa la celcelinuun halkan sheekhu waxyaalaha soomka jabiyaa ee uu inoogu soo sheegay ka dheeraanshahoodu inuu shardi lisixati soomi u yahay ila waxyaalihii salaadda buri soomka burinaya gaar inoogumuu sheegin laakiin wuxuu inoogu sheegay qaab ah ka dheeraanshahoodu inuu shardi yahay haddii lala yimaadona soomkii uu dee jabayo uu camdidooda iyo badheerkoodu haddaba waxyaalaha soomka buriye ama jabiya laba qaybood bay u qaybsamaan qaybi waxay waajibisaa uun qado keliya qaybina waxay waajibisaa qado iyo kafaaro markaa qadaha iyo kafaarada kii waajibinaysay ee ugu weynaay ugu darra ayuu halkan noogu sheegayaa yacnii muftiraadka kii ugu weynaa ugu adkaa wuxuu leeyahay kafaaro wuu inoo sheegi doonaane kafaarada waynu tilmaami doonnaaye waxay ku waajibtaa qofka fasahaadiya ee xumeeya maalin rabadaana soomkeed walow xataa yacnii isagoo aragtida keliba ha ku ahaadee jimaac iyo galmo iyo mucaamalo xaaskiisii la yeeshay ku fasaadiyey ku jebiyaa jimaacaas iyo galmadaas oo ugu dembaabay soomka daraaddii soomka daraaddii ixtiraasaadka dib baynu ka eegi doonnaa waa mufsid inuu fasahaadiyey soom wuxuu fasahaadiyey waa inuu yahay maalin rabaa maalin waa inuu yahay rabadaan waa inay tahay wuxuu ku fasahaadiyey jimaac waa inay tahay waa inuu jimaacana sababta soomka darteed ugu dembaabay waa quyuuddii sida farsamada lee fiican safiinatu nashaagu u soo dhigayey arrintaana waxaa u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim abi hurayre laga warinayo waxa uu leeyahay nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi yaa rasuulahi halagtu waan halaagsaday yacni dembiga iyo mukhaalafada sharcigu dee saxaabada waa ku adkaa qof kastoo iimaanlana waa ku adag yahay waayo sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayey qofka muuminkaah markuu dembaabayo iimaanka lihi sidii uu buur weyn hoos fadhiyo oo uu ka baqanayo inay ku soo daadato oo kale wey markuu dembaabayo qofku siduu u baqanayo qofka ayuu ayuu u baqanaya qofka munaafiqa ama iimaankiisu aanu markaa haysanayna kadbaabin mara calaa anfi faqaala haakada duqsisanka umaru sidaa gacanta ku yidhi ayuu hadduu zinaysanaya hadduu khamri cabayo hadduu wax dilaya saasay uga dhigan tahay markaa way ku weynada wuxuhi waan halaagsay maxaa ku halaagay buuhi xaaskay baan maalin ramadaana ku dhacay buuhi nebigu dee waa bini aadmi dadko waa dembaabayaano maxaad maxaa kuu geeyey halkaas iyadu ma taallo waayo wixii xalkiisa un la raadiya meelaysa waxaad addoon ku xoraysay buuhi rasuulilah ya rasuul allah ma kalaysaa laba bilood inaad soondoo israacsan wuxuu uhi maya yaa rasuula allah ma helaysaa lixdan miskiin waxaad ku quudiso wuxuu uhi maya yaa rasuula allah saddexdii kafaarada khisaalulkafaar wuxuu midna ma karayo dabeetana waa fadhiiso nebiga waxaa loo keenay sallad ama weel laga sameeyey laamahan timirta husi nakhl oo timiri ku jirto markaasuu yidhi tasaddaq bi haada orod kan qaado sadaqayso haddaba war kaluu keeno wuxu uhi ya rasuulallah ma cid naga faqiirsan baan ku sadaqadaysa wallaahi maa bayna laabatayha labadaa xaro ama labadaa shiileed ee madiine ahlu beytin axwaju ilayhi minna inaanu qoys maanta nooga baahan timirtaa yar aanu ku jirin nebigu waa qoslay ilaa gowsuu muuqdeen wuxuu uhi idhab faatixhu alag haddaba orodoo reerkaaga quudiyo bal sii buu yidhi xadiidkaasaa u daliila haddaba waxaynu nihi mufsid baynu waynu fasahaadiyey haddaanu fasahaadinin ee masalan ilow ama qasab ama jahli ay uga dhacdo oo aanu fasahaadinin soomkii kafaaradii lagula soomkiisana waxba kama noqon waxaynu nidhi sawm hadduu cibaadooyinka kale qofku fasahaadiyo ayana kafaaro laguma yeesho waa soomka uun waxaynu nidhi ramadaan hadduu qalle ama madar ama kafaaro hadduu fasahaadiyana kafaaro iyana lagu yeelan maayo waa soomka ramadaan uun waxaynu nidhi jimaac haddii markaa biyihii iska keenidoodii ama wax cunid uu ku jabiyo ayana kafaaro lagu yeelan maayo nasku wuxuu ku saaruun jimaaca laakiin waxay isweydiiyeen culimmadu haddii uu qofku dee hawshaa isagoo u dan leh islaantiibuu u baahday dabeetana biyuu iska qurqurhiy ama waxbuu iska cantuugu iska cunay hawshii u socdayna waa fushaday hortuu soomkii ka jab laakiin kafaaradii ma lagu yeelanayaa waa masale ay culammadu isku khilaafeen jumhuurulculamaa oo saddexda madhabood ee xanafiyada maalikiyada iyo xanaabila waxay qabaan in qofka kafaaradii lagu yeelanayo le'anna waxay leeyihiin waa kow qofkan markuu dee soomkii jebiyey ee uu ee cuntada ku jebiyey imsaaq iyo inuu afhaystaa waajib ku ahayd mar labaad dee laba mafsado ayuu qofkani samaynaya laba xumaanood buu samaynaya soomkii inuu camdi u jebiyo haddana jimaacan inuu haddana sameeyo laba yacnii jebinood ama laba xumaanood buu la imanaya midda kale waxaa la yidhi dee hadday qofka noocaasa u bannaanaato taasi ay kafaaradu kaga dhacdo dee ciday kafaara ku waajibaysaa ma jirto leanna qofkasoma adaba dee xabad yaro buskulu muafa ku tuuraya ama xabad biyaanbuu dabeetana wixiisa shaqadiisa waa iska qabsanaya kafaara ma waajibi maysa markaa waa xiila markaa laakiin shaaficiyadu madhabkeenna oo isagu inta badan had iyo baqreen ayuu qasadka maba tixgeliyaan wixii markaa cad ee yacnii ama lagu dhawaaqo ama sulbiga cuquudda iyo arrimaha dhaca ayuunbay ayagu tixgelayaan inta badan ila taxliilka oo kale waxaa yidhahdaa markuu nikaaxu taxliil caqdiga dhaco waan kuu guuriyo si aad hebelaayo ugu xalaalayso haddiise lagu soo wada heshiiyo caqdiga caadi laga dhiga waxay leeyihin nikaaxu taxliil ma aha meelo badan bay markaa daahiriyada marka qaarkood ay shaaficiyadu ka shabahaan tanna waxay leeyihiin qofkani hadduu biyaha ama iska cunay markaa waxa iska sameeyey kadibna uu sameeyey wax lagu leeyahy ma jira le'annu dee jimaac inuu ku jebiyaalay soomaya kuma jebina wax kaloo ka horreeyey buu ku jebiyey ayagu ay leeyihiin waxaynu nidhi aasima waa inuu ku dembaabay haddaanu ku dembaabin dee socotuu ahaaba waaba xanuunsanayeyba dee ma hadduu qofku socoto yahay waa inuu iska afuraan waa u bannaanayd hadduu xanuunsanayay inuu iska afuraano waa u bannaanayd dee afurkiisii buuba tan ka dhigtay biniyati tarakus ayuu ku sameeyey marka waxay leey kuma dembaabin taana oo meeshii dembi ma yaallo kafaaraydan lagu yeelan maayo waxaa la mid a baynaa dee hadduu habeen u malaynayo xilligu waxaan samaynaya ama dee maalinba u malay yacni u malaynayey waaba u badheeree marka hore intuu ila wuxu cunay ayuu qaatay soomigii inuu saa kaga jabo deetana jimaaciyo camdiya buu sameeyey markaana waxay leeyihin waxba lagu yeelan maayo bisababi soom baynu nidhi waa inuu sababta soomka u dembaabay ee hadduu qofkan musaafirka ama mariidka ahi dee zinaystaba marka waxay leeyihiin ama bikayri niyati tarakhus isagoo niyo ruqso aan niyeysanin ayuu la yimi marka waxay leeyihiin qofkani zinadan ku dambaabaya mar hadduu socoto ama xanuun mariid yahay laakiin soomka dartii u dambaabaya zinadu ku ama niyala-aantan ku dambaabayaa marka quyuuddaa marka la helo ayay waajibaysaa kafaaradanna wuxuuna yidhi waxay la mid tahay ka mili kafaarati man daahara kii dihaarka sameeyey ee xaaskiisii ku yidhi sida hooyadii anta calaya ka dahri ummi sida hooyadii oo kale ayaad iga tahay kafaaradii ku waajibaysay oo kalea ku waajibaysaa oo dee waa addoon xoraynteed haddii la waayo laba bilood israacsan laba bilood israacsan soomkeed haddii la waayo lixdan miskiin quudinteed kafaaraduna labay u qaybsantay oo kafaaratu alcudma iyo kafaaratu suqra alkafaaratu alcudma abu safiinaha aynu ku soo marnay kafaaratu alcudma waa saddex waa kafaaratu aljimac anaynu hayno kafaaratu dihaab iyo kafaaratu alqatli laakiin labadana isku mida kafaaratu alqatli waa iyadoo idcaamkaanay lahayn raashinkaana iyadu lahayn markaa sidaa daraaddeedu kaman daahara ayuu markaa inuu yidhi waa ka mili kafaarati man daahara kii dihaarka sameeye kafaaradiisii oo kale kafaaradan waxaa lagu leeyahay ninka uun haweenaydii ayada waxba laguma laha haba soomnaa soomkeedii haba buro li'annu xadiidkan nebigu ninkii unbuu faray habada qaar baa haweenaydana waa lagu leeyay mutaawacatay dee arrintan la ogolayd iyo tanunbaa labadaa ka wada dhaxaysana culimada qaar baa yidhi kafaaradanuu ninku bixinayo ayuunbaa labadoodaba ka wada dhaxaysaa waxaa kaluu inoo sheegay kafaaradu way soo noqnoqon haddii uu fasaadka soo celceliyo maanta ayuu jimaacaa sameeyey berri buu sameeyey saadan buu sameeyey maalin walba kafaaro horla wey walow tii hore yaanu bixininbe leanno maalin kasta waa cibaado sideeda u taagan isma gudagelayaan markaa laakiin maalin qura hadduu celceliyo waa hal kafaaro ee waa markuu laba maalmood uu celceliyo yukafiru lmufsidu kii fasaadiyey sowma yowmin maalin soomkeedoo mid ramadaana ka ahaaday wuu kafaaro gudaan in yata haddii uu markii xaaskiisa la mucaamalado maca ismin dembi maceed haduumaana maca ismin yahay ka mili man daahara wa kafaaratuhu ka mili kafaarati man daahara kii diharay xaaskiisa kafaaradiiso kale la mid tahy la calalmara waxba lagu baray wa kurirat waa la celcelin kafaarada in karara alfasaada kararahu hadduu fasaadka markaa celceliya dawaatu shardiga aswaada lama xidhiidha afxashu bay la xidhiidhaa walaazimun waxa laasim ku noqonaya bilmowti geeri darteed duuna sawmin soom la'antii uu dhintay bacda tamakunin tamakun iyo makansi iyo suurtagal dabadi likulli yowmin maalin kasta muddu طacaamin mud raashiro oo qaalibin fi lquuti xagga quudashada ku qaaliba wajawiz alfitra ama wajuwiz alfitra afur waa la banneeyey likhawfi mowtin geeri ka cabsashadeed wa maradin xanuunka cabsashadii wa safarin safar dartii in yatul hadduu dheeraado safarku wa khawfu murdicin haweenay wax jaqsiin cabsideeda wadaati lxamli iyo tii urkalahay minhu ay fiihi ay minhu soomka xaggiisa calaa nafsihima ay uga baqdaan duran dhibaato badaa muuqata ay uga baqdaan wa yuujibu lqadaa'a buu waajibin duuna aliftidaa fidya bixin ma waajibinayo wa muftirun kii uu afuray liharamin gabow likulli yowmin yajibu calayhi likulli yowmin muddun ayaa waajiba kamaa mara sidiina soo martay oo kale bilaa qadaa'i sawmin isagoo aan soomkii qallaynaynin والمد iyo والقضاء laaزimaani dhe لذaati الxamli haweenaydii markaa uurka lahayd ow murdicin ama wax jaqsiinaysay waa ku laazimayaan in khaafataa liطifli hadday ilmaha u cabsadaan darteed sheekhu halkan wuxuu inoo gelayaa dadkii afurku u bannaanaa rabadaanta iyo sidii ay u qallaynayeen waxaanu yidhi sheekhu masalada hore dhowr masalo ka hadlayaa waxaa ku waajibaya hadduu qofku dhinto iyadoo lagu leeyahay soom bikayri cudrin kaga tegey say qabaan ama bicudrin buu kaga tegaye waxa u suurto gashay inuu qalleeyo dabeetana ma soomin xanuun buu uga tegey socdaal buu uga tegey dabeetana wuu nagaaday jaanisuu ku qalleeyo nagaadyo wuu helay waa bogsaday jaanis markaa uu ku qalleeyo waa helay muu qalaynin dee sidiiba ku dhintay tarikadiisa maalin kasta waxaa laga bixinayaa mud raashimahoo dhulkaa markaa uu jooga quudka ugu qaalibsana oo wixii fidrada lagu bixin jiraya waxay u deliishanayaanna xadiidka imaamu tirmidi ibnu maaja bayhaqiya ay warinayaan man maata wa calayhi siyaam man maata wa calayhi siyaamu shahr qofka dhinto isagoo soom bil lagu leeyahay falyuطcam canhu makaana kuli yowmin miskiina maalin kasta ha laga quudiyo meesheedii hal miskiin ha laga quudiyo mada qaar baa xadiidka mowquuf ku tilmaamay markaasaanu u wadaa waxa weeye inaan laga soomaynin waana qowluljadiid limaam shaafici waxaan leeyahay soomku waa cibaada badaniya niyaaba ma gelayso intuu qofku nool yahay intuu dhintayna waa lamid salaada ogol hebowlo iga soon may bannaanayd maya intuu noolaa markuu dhintayna laga soomaaye bay idhaaheen laakiin alqowl alqadiim lilimam shaafici halkana saxiixa ah inta badan masaa'isha madhabka waxaa la fudwoodaa almadhab aljadiid masaa'il dhowra baa jiro madhab alqadiim uu ku xoog wadayna qaarkood soo marnay tanaa ka mid a waa laga soomayaa xadiid saxiixa baa ku soo aroortay xadiidkai bukhaari iyo muslim warinayaan man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu qofka dhinto iyadoo soom lagu leeyay weligiisaa ka soomaya xigtadiisa ayaa ka soomaysa marka waa ama dhexladan ama wadanka qaraabadiisa ahaa yacni koox baa hal maalin ka soomi karta soddonkii hadday soddon qof ka soomaan yacni waa ku filan taha waxaa kaloo u daliila xadiid ayadana imaamu muslim uu warinayo haweenay ayaa u timi nebigu waxay tihi in ummi maatad wacalayha soomu nadr hooyadii waalidee soom nadar baa lagu lahaa afa asuma canha qaala sumi can ummiki hooyadaa ka soom buuhi markaa mudkaana dee adigii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ayaa la siinayaa taasi waa intuu masalada hore inooga hadlay oo huwa laasimu bilmowti duuna sawmin bacda tamakunin likulli yowm muddu طacaamin haalibin fi lquuti haddaa wuxiina yidhi bacda tamakunin qofka haddaanay uba suurto gelin inuu qalleeyo siduu socdaalkii ugu jiray buu ku dhintay siduu xanuunkii u hayay buu ku dhintay xanuunkiisuna xanuunadan caadigae laga bogsado ayuu ahaa leannu xanuunahan laga bogsada hadduu qabi lahaa isaga fidyaa lagu yeelan lahaa sidii buu ku dhintay wax lagu leeyay ma jira markaa li'anno faciddatu min ayaamin ukhar bay ahayd maalmii kalena umay suurto gelin marka wax lagu leeyahay qofkaa isaga ma jirto derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslem اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay dadkii u bannaanaa afurku iyo sidii ay u qallaynayeen soomka قال المؤلف الناظم رحمه الله تعالى وجوز الفطرة لخوف موت waxaad bannaysaa ama waxaa la banneeyey wajawis ficla mar waray wajawiza na waa la odhan karaa waxau tilmaamayaa inuu bannaan yahay inuu ka abuuro soomkii waajibka ahaa u jabiyo hadduu naftiisa u baqday inuu ku halaagsaba haraad ama gaajo inuu dhinto ama cid kale ayuu u baqanayaa waxaad arkay qof markaa dee biyo ku dhacayoo mana suurto galaya inuu afuro mooye si kaluna ka soo saaro marka way bannaan tahay marka qaarkoodna culimmada qaarkood dee waajiba ayaabay ka cabiraan oo jawaaska u ka cabireen culimada qaarkood waajib ay ka cabireen yacni waa wax jira iyadana ama xanuun buu markaa uga baqaday inuu xanuun ku yimaado ka baqanaya uu ku xanuunsado ayadana markaa inuu jebiyaa waa bannaan tahay waataynu soo tilmaannay walam qadcun limaa qad furida waa markay bikayri cudrin tahay cudurdaarkii waa halkan inoogu sheegay ilahay buu faman kaana minkum mariidan w calaa safarin faciddatun ayaa iska afura faciddatu min ayaamin ukhar ayaa lagu leeyahy waxaa kaloo afurku u bannaan yahay qofkii sooma soomkii waajibka inuu ka afuraa safarkii dheer ee mubaax ahaa wa safarin in yatul hadduu dheeraa safar dheer macnaha safarkii masaafatulqasriga ee salaadda lagu gaabinayey kaasa waa bannaanyahy inuu qofkii iska afuro faman kaana minkum marid ow calaa safarin hadduu ku dhib mudanayo markaa soomka inuu afuro ayaa markaa u wanaagsan haddii kale soomka u fiican wa an tasuumuu khayru lakum inaad soomtaan baa idiin khayr badan dima baraatu dimmana waa ku jirtaa wakhtiguna waa fadli badan yahay safarkii gaabnaa iyo safarulmacsiyiya iyada laguma qasrinayo waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaa yana bannaan inuu qofku soomkii waajibkaa ka afuro haddii ay gabadhii wax jaqsiinaysay ama urkay nafdeeda nafdooda ay u baqdaan ama macalilmaha dhibaato muuqata ayay uga baqanayaan iyaguna inay afuraan waa u bannaantay laakiin afurkoodaasi qado ayuu ku waajibinayaa fidye ku waajibin maayo sida qofkii xanuunsanaya oo kale mar hadday nafdooda u baqanayaan ama macal ilmaha ay u baqanayaan waxaa lagu leeyahay qaldo keliya uun bay xadiidkii asxaabu sunan ay warinayaan wuxuu tilmaamayey in allaha wadaca lilmusaafiri shadra asalaati wasawma can ilmusaafiri waalxubla waalmurdic ilaahay wuxuu ka dejiyey qofka soo musaafirkaa salaadda kala barhkeed salaadii afartaa laba labaa looga dhigay soomkiina waa laga dejiyey iyo gabadha uur kaliya gabadha wax jaqsiinaysa markaa saddex baa meesha lagu sheegay soomkii laga dejiyey qofka socotada ah see looga dejiyey adda ahaan baa looga dejiyey ee qallihiisii waa lagu leeyahay ayaguna waa la mid adda ahaan baa looga dejiyey qadii waa lagu leeyahay qowlkaas ayaa asaxa raajixa in qadown lagu yeelanayo haddiise la yidhaahdo gabadhu waa imika ta dhacday inta ay dee adday ama uur ama yacni ilmo ay u afurto fidyawan ha iska bixiso ta macnaheedu waxa weeye dee dumarku intay uurka le intay da'daa dhasha ku jiraan basoom laguma baa soo baxaya qodobka saddexaad waxa weeye ee masalada saddexaadu ka hadlay waxaa waajibaya qofkii u afuray weyni ee aan soomka karaynin ama mashaqiya dhib ay ku soo gaadhayso waxa isagana lamida qofkii xanuunsanaya xanuun aan laga bogsanin qabay maalin kasta mud raashina ayay iska bixinayaan wa cala aladiina yutiiquunahu ibnu cabbaas baa laga wariyey yacni kuwa markaa mashay dhibku karaya ama laa yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin raashin yacni miskiin raashinkii ayaa lagu leeyahay waxa kaloo waayana yidhi mud iyo qadle ayaa ku waajibaya gabadhii xaamilada ahayd iyo tii wax jaqsiinaysay hadday ilmaha u cabsadaan eeg markay nafdooda kala yihiin ama ilmaha iyo nafdooda wada jira ay yihiin waxay yidhaahdeen qadun baa lagu yeelay laakiin ilmaha haddii baquu yahay oo ilmahana kaa soo dhici ama ilmahana markaa caananaaska ka waaya hadday tahay waxa lagu yeelanayaa qalle iyo fidya ay mud raaciyaan baa lagu yeelanayaa asarra ayay markaa deliishaan saynu manhaajkaba aynu ku soo tilmaamaynay waxaala yuutiqo fidyatu caamin casuul leeyahay xukunkooda waa la nasakhay ilaa gabadha markaa dee wax jaqsiinaysa iyo tawr kale mooyaano ayaa aqalaynaya markaa fidyadaana iska bixinaya marka asradaas aanay masaladaa u deliishanayaan inta badanna waxay yidhahdaan soomka afur kasta oo laba qof ay wada dheebsadaan qada iyo fidya lagu wada yeeshaa walaazimun waxaa ku laasimaya bilmowti geeri daraaddeed duuna sawmin uu qofku dhintay soon sokadi iyadoo soon lagu leeyahay bacda tamakunin weliba isagoo makansaday u suurto gashay inuu qalleeyaa dabadii dhintay likulli yowmin maalin kasta waxaa ku laasimaya geeridaa darteed muddu طacaamin mud raashina haalibin fi lquuti oo tarikadiisaan laga bixin hadduu tarike leeyahy haddii karaxba laguma leh wajawis alfitra afurkii bannee likhawfi mowtin geeri hadduu qofku ka cabsada darteed inuu afro u bannee bal waajib baabay noqonaysaa wa maradin xanuun dartii u bannee afurkii wa safarin safar dartii u bannee in yatul safarku hadduu dheeriyo safarkii yaraamaya wa khawfi murdicin gabadhii wax jaqsiinaysa cabsideeda u bannee wadaati cala alxamli iyo tii urkalahayd fii ay minhu soomkii calaa nafsihi ma hadday uga baqdaan duran dhibaato badaa muuqatay dhib muuqata hadday uga baqanayaan wa yuujibu afurkaa gabadha wax jaqsiinaya tawrkali wuxuu waajibinaya alqadaa duuna aliftidaa fidye bixin ma waajibinayo wa muftirun kii afray liharamin gabow likulli yowmin yejibu calayhi waxaa ku waajibinaya likulli yowmin alagse muddun oo kamaa mara mudkiina soo maray oo kale ahoo dee muddu طacaamin haalibin fi lquuti ah bilaa qadaa'i sawmin isagoon waxba soomkaa soo qadaynaynin waalmuddu iyo waalqadaa laasimaani ama kullu waaxid minhuma laasimun buu lidaati alxamli gabadhii uurkaa u saaxiibka ahayd calaa daati alxamli tii uurka ahayd korkeeda ayuu laasim buu ku aday aw murdican ama tii wax jaqsiinaysa in khaafataa litifli liajli tifli ama cala tifli hadday u cabsadaan baabulctikaafi ictikaafkii ayuu baab yahay ictikaafka asalkiisa allubthu walxabsu walmunaasaba cala shay waxaa la yidhaha nagaansho iyo laasimo shay la laasimo khayr iyo shar midku doonama haadee faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum iska dul yuururo sarmiyo ayay soo mareen ay ku yimaadeen sharcanna waxay yidhahaan lubthu shaksin makhsuusin fii masjidin biniya waa nagaansho shaksi gaari masjid uu ku nagaado niyo ugu nagaado macnaa waa cibaadadaas ah inuu qofku niyeeyo inuu masaajidka niyo cibaado ugu nagaado waa min asharaa'ic alqadiima sharaaicdii horaysay weeye wacahidnaa ilaa ibraahima wa ismaaciil an tahira beytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiin u daahiriya baa ilaah yidhi dadka dawaafi kaabada iyo markaa kuwa ictikaafayaba nabigeenu sala allahu calayhi wasallam xadiidka bukhaariiy muslim say warinayaan waa ictikaafay tobanka dhexe ramadaan kadib tobanka dambe taas ayuu laasimu ictikaafi jiray ilaa uu ka dhintay kadibna dumarkiisa ictikaafay ilaahayna walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid haadla baashirina dumarkii hala mucaamuloonaya idinkoo masaajida ku ictikaafsan arkaanta ictikaafkuna waa dhee muctakif iyo muctakufu fiihi yacni kii ictikaafayey meeshii lagu ictikaafayo masaajidkaa iyo lubthun waniyatun nagaadi uu masaajidku nagaado iyo niyadii sunna wa inamaa yasiixu in hawaa bilmasjidi almuslimu bacda an nawaa sunna waa la sunneeyey wa inamaa yasiixu wuxuu ansaxayaa un in hawaa way isweydaariyaan ta dambe iyo ta way isweydaariyaan in nawaa in hawaa way isweydaariyaan laakiin aan eegno kolba mid aan ku eegno ta wanaagsani waa sida mawaahibka yawray inta waa hadduu ku nagaado bilmasjid masaajidka almuslim uu ku nagaado bacda anna waa intuu niyeeyey dabadii ama inta waa hadduu bilmasjidi ku nagaado inna waa hadduu markaa niyeeyo almuslimu muslimku hadduu niyeeyo ayuu ansaxayaa bacda an hawaa bilmasjid masjidka intuu ku nagaaday dabadii low laxdatan ilbiriqsim haada intuu nagaaday wasunna yowma yakmulu maalin dhammaystirmi ayaa la sunneeya wa jaamicun baa la sunneeya wabisiyaami maca siyaami afdalu sii fadli badan sheekhu halkan masaa'il ayuu inooga hadlayaayo masalada koobaad xukmu اlictikaaf xukmu lictikaafna waa sunna fii kulli waqtin waqti kasta waa sunna walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid mana waajibo qofka ku nadra mooyaane tobanka dambe rabadaan buu sii fadli badan yahe oo nebigu waa ictikaafi jiray habeenkii laylatuqadriga khayru min alfi shahrin camalka la qabtaa kun bilood camalkii la qabtaa buu ka fadli badan yahay baa ku sugan si loo helo nabigeenu sala allahu alay sl xadidka bukhaariiyo muslim warinayaan man qaama laylata alqadri iimaan waxtisaaban rumayn alle iyo markaa dee abaalmarinteeda ilaahayna ajri kaga doonaya waa loo dhaafayaa dembigiisa wixii horreeyey tobanka dambaanay ku jirta imaam shaafici habeenka koob iyo koob iyo labaatan saddex iyo labaatan ayay u badan yihiin ayagu toddobiyo labaatan kana waa arja layla baa la yidhaahdaa musani iyo ibnu khusayme waxay idhahdeen yacni waa yani culimatii waa guurguurtaana waa jirtaa oo habeen bicaynihaa maahay waa guurguurtaa haddaba ictikaafu goormu ansaxaa kow markuu niyeeyo leanna masaajidka inaad iska dhex fadhiisato iyo inaad ictikaaf markaa ula jeeda waxaa kala saaraysa niyada cibaadadu waa xikmaddeedu waa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaad waa inuu niyeeyaa qodobka labaad waa inuu masjidku ictikaafaa walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi lmasaajid meelaan ahayn masaajidna ictikaaf kuma ansaxayo waxaana la yidhaahdaa ma jiro laa yaftaqiru shayun min alcibaadaati ila almasjid shay cibaadooyinka ka mida oo masjid u baahani ma yacni masjid meelaan ahayn aan ku ansaxayn saddexun baa jira taxiyatu lmasjid waalictikaaf waaطawaaf taxiyatu lmasjid waa masaajiduun ictikaaf waa masaajiduun tawaafkuna waa kacbada masjid xaraamkan wey meel kale lama dawaafi karo qabri keliya masaajid kaloo meel wax laga dhisay lama dawaafi karo masaajid saxaad waa qofkii muctakifka ahaayo almuslimu weyna yidhi qof muslima oo caqli leh oo markaa xayd iyo nibaas ka daahiriyo jinaabo ayaa ictikaafaya wuxuuna yidhi bacda an hawaab buu yidhi oo waa masjidka ku nagaansho masaajidka in lagu nagaado qadar cuquuba ama nagaansho la odhan karana waa inuu markaa nagaadaa haddii aanu markaa ku nagaana dee intuu saasunugu boodo ka soo boodo ictikaaf u noqon mayso xataa hadduu iska markaa dhex wardiyayu iska soconayo ictikaaf waa u noqonaysaa laakiin wuxu uhi waxaa sunnaha in maalin dhammaystiran oo qofku ictikaafo waayo khuruuja min alkhilaaf bayna culimmada tiri ictikaafka maalin ba ugu yar khilaafkooda saanu ka baxno in weliba masjid jaamica aad ku ictikaafdo ayaa ka fadlaya masaajidda kale khilaaf baa ku jira oo culimada qaar baa le masjid aan jaamic ahayn ictikaaf kuma ansaxo jumca lagu tukado leanna waxay leeyihiin jamaacadii se khilaafka aad uga baxday inaad masjid jaamic tuka jumca lagu tukado jamaacadiisaa fara badan midda labaada dee inaad jumci u baxdana u baahan mayse masalada shanaad waxa weeyaan inaad adoo sooman ictikaafdaa sii fiican khuruuja min khilaafi man sharada fiihi sowm culimada qaar baa shardi ka dhigay qofkaoo soomanunbaa ictikaafi kara iyagoo dee ka eeganaya tobankaa dambe taasina way fiicantah si khilaafka aad uga baxdoo cibaadada iyadoon cidina ku haysanin aada u gudato markaa wuxuuhi sheekhu sunna ictikaafka waa la sunneeyey wa inamaa yasixu wuxuu ansaxayaa uun inna waa hadduu niyeeyo almuslimu ma in in hawaa taasaa ka wanaagsan ule in hawaa hawaa yasbi waa aqaamay in hawaa hadduu bilmasjidi ku nagaado almuslimu bacda an nawaa intuu niyeeyey dabadii haddiise nawaada aada horayso sida nuskhadan aan hayoo kale inamaa yasixu in nawaa hadduu niyeeyey almuslimu nawaada faacilkeedu waa almuslimu markaa bacda an hawaa intuu ku nagaaday dabadi bilmasjidi hadduu niyeeyo intuu masaajid ku nagaaday inuu niyeeyo low laxdata nagaanshihiisa ilbirsiba haadee wa sunna yowman yakmulu maalin dhammaystiran ayaa la sunneeya wa jaamicun baa la sunneeyaa masjid jaamic markaa jumca lagu tukanayo wa bisiyaamu maca siyaami baa afdalu fadli badan وأبطلوا إن نذر التوالي بالوطء واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان وأبطلوا وبريا علماء يعني وحي عديين إنه بريو أحبا ما بريان أيهم لكن وحي عديين إنه بريو إن نذر التوالي حديء كل نذري حرير بالوطء بكبرى واللمس تابشى مع الإنسان بيتر هناك يمادان لا بخروج منه كبحيد بالنسيان إلا وقا بحي أو لقضاء حاجة الإنسان حاجة الإنسان قد الشريط هدو بحي مي أو مرضنا معه شقة وكل ابن قضي عليه سوى قدر المقام النقادي مع المقام شقة مع المقام النقادية يعني لشركة سوى ابن قضي والحي لا حي درتي هدو بحي مي والغسل من احتلامه ولكن العود والشرب عبد أو الآذان من راتب الآذان راتب كأحاضي والخوف من سلطان إيه سلطان كعبس الشديد halkan wuxuu sheekhu inoogu tilmaamayaa ictikaafkii manduurka ahayo qofku wuxuu ilaahay wuxuu ku leeyay bil inaan inaan ictikaafo ictikaaf saraacsan ama toban cisho inaad tiyo yacnii wuxuu ku nadray ictikaaf saraacsan dee kan lafdiisa sunnaha ayd muddada ku tala gashayna isna waa lamida tobanka dambe ee say culimmada qaar yidhaahdeene wuxuu ku burayaa haddii uu markaa mucaamalo xaskiisi la sameeyo isagoo xasuusan oo og ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى يبين الله باشرنا إذنكم مساجدكم اعتكابتم waxa kala burinaya lamsi taabasho iyo dhunka socdi ay raacaan marka insaal iyo biyo ka soo baxa ayadana ictikaafkii waa ka burisay haddaan biyo ka imanin amaba masalan dee fikir ama eegmo ama markaa ay ayada markaa biyo kaga yimaadaan ka buri maayo waxaa kaloo ayana meesha ku jira dee waxa isagana burinaya alkhuruuj min almasjid dee inuu masaajidkii markaa camdan isaga baxo wabilkhuruuji min almasjid bilaa cudrin wayqala zamaanu yacni lubsigii iyo kunagaanshihii la rabay buu meesha ka saaraya hadduu iska baxo taasina waa burinaysaa laakiin maxaan burinaya bixitaana iyo waxyaala aan burinaynin hadduu u baxa buu inoo sheegay hadduu qofkii ictikaafsana masaajidka baxay isagoo ilowsan ictikaafkiiba waa ilaaw waktigiisuba ha dheeraadee waa iska baxay ma gurigiisii joogaa markaba ha noqdo waya xadiidkii ibnu maaja iyo ay warinayeen ibnu xibbaan iyo taaraqudni iyo bayhaqi iyo tabaraani mucjabulkabiirka waxaa rubica an ummati alkhata wanisyaanu ummaddayda waa laga kor yeelay xuunka geefga iyo ilowga hadduu baxana maya oo ka buri maaya xaajatulinsaan dee kaadi iyo saxaro soo gudashadeed leanna waa shay laga maarmaana qofkii yani kaadi iyo saxaro gudasho la-aan uma joogi karo wuu u bixi karaa culimada qaar baa haddii masaajidka laga helayo u bixi maayo laakiin waa u bixi karaa shaaficiyadu ayagu taa shardi kamay dhigin gurigiisu ha fogaado yani ha u soconaya bay leeyihiin dee intaasoo wakti ha u soconaye waa u bixi karaa waxa kaloo isagana aanu buraynin dee qofkii wuu xanuunsaday xanuun adag oo ah iqaamada iyo nagaadiga sii joogidda masaajidkii sii jooga ay markaa dhib ku tahay kaana iyadana wuu u bixi karaa oo tataabuc iyo markaa israacintii ku buri mayso arrimahan idin soo sheegnay tataabucii kaga buri maysa halkiibu kaga sii wadin weeye waxaa kaloo tataabuci aanu ku buraynin hadday haweenaydu masaajidkii caado ku timi darteed uga baxdo laakiin waxay leeyihiin waa muddadan ay ku nadeertay tataabuca waa haddii muddo haaliban ay daahir ahaan karta ay tahay masalan dee waa toban cishay waxaynkaasa oo markaa masalan yacni bil oo kale waxaan leeyahy bil oo marka muddo aan ka madhnaan karaynin cada aan ka madhnaan karaynin markay ku nadartay bil oo kale marka hadday bishii ku timaaddo dee masaajidka way ka bixi oo kuma nagan karto saddex ama afar cisho ama toddoba intay ku qaadataba markay ka goodaaun bay masaajidka usoo noqono saddex iyo afar iyo shan wixii horena waa u tirsanyino way ku daba qabanaysaa laakiin waxay leeyihiin hadday muddadu ka madhnaan karto toban cisho wiig oo kale ay tahay oo ay kaga soo beeganto waa go'ayaa markaa muddadii waa go'aysaa dib ha u bilowdo waxaa kaloo iyadana tataabucan u wey bikhuruuji اlاqtisaal min alاxtilaam dee qofkii waa isku ixtiraamay oo biyihii taranka ayaa ka yima wuu riyooday ayana soo maydhashadeeda waa u baxayaa masaajidka xataa haba suqa ku suurto gasha bay leeyihin leannu muru'ada iyo masaajidka ilaalinidiisa taasa u fiican baa le qof dee junubina masaajidkii kuma sii nagaan karo kuma sii jiri karo waxa kale oo markaas iyadana u bixi kara maydhashada uu markaa ka soo maydhanaya ixtiraamka waxa kaloo ayadana aan tataabucii jaraynin iyo socodkii ay muddadu wada socotay hadduu u baxo cunid inuu wax soo cuno laa masaajidka in wax lagu cunaa waana wasakhaynaysaa waa dadka qaarkood baana ka xishoon karaa ama hadduu markaa oon iyo haraad dartii u baxo laakiin haraadka waxay yidhaahdaan marka loo baxayaa waa haddii uun masaajidka aanad biyaha ku cabbi karayn oo aanad biyo cid kuu keenta aanad helaynin laakiin hadday masaajidka kugu suurto galaysa biyuhu iyaga biyuhu xishooda male iyo shaahiyo masaajidkaa la iskaga dhexabayaa hadduu markaa biyo masaajidka ugu suurto galaya u baxo tataabucu waa kala go-a waxaa kaloo isagana tataabucii aan goynaynin iyo muddadii israacsanayd mu'adinkii raatibka ahaa ee joogtadaha ee masaajidku lahaa hadduu masala meeshii laga addimayo minaa beryii hore dee minaaradiya meelo saraa la furi jiro mikrofoonnadani may jirin minaaradaha qaarkood baa masaajidka ka baxsanaan jira oo xaggaa dambe aan jira hadiyo goraana meel yaroo dambe ayaa loo samayn jiray oo dee waxaa la doonayay qofku intuu meel dheer isku tahay in codka uu laliyo ilaa haduu meel hooseysa codka bici maaye marka hadday minaaradii masaajidka ama meeshii laga addi masaajidka ka baxsan muadinkii raatibkaa u baxo ayana tataabuci ka go'i maayo oo isaga dee waa shaqadiisa waa hawshiisa waa arrin laga maarmaana laakiin khayru raatib kan raatiba mid iska addimayuun hadduu u baxo isaga tataabuce iyo muddadii wada socotay waa ka go'aysaa raatibka lafdiisa waxaanu dee waxaan ka go'ayni markuu lil aadaani u baxay hadduu sheeko kale u baxo iyadana waa ka go'aysa hadduu markaa israaciyo xooga aadaankii iyo markaa hawl kale hadduu israaciyo u barxo waxaa kaloo iyadana walkhawfi min suldaanin waxaa kaloo tataabucaan goyn hadduu ka baxo cabsi markaa dee suldaan markaa daalima oo meesha iskaga qarinayay dee hadduu ku soo ogaado wudha askartiiba haddaa laguu soo dirayaa dee hadduu ka fakadu mid kala tago ayada markaa dhib male oo taasina ayana waxba ka burin mayso wa abtaluu culimmadu waa buriyeen ictikaafkii oo inuu buraya ayay sheegeen in nadara tawaali tawaaliya xidhiir hadduu ku nadray bilwadi gadya galma ayuu ku buraa walamsi taabasha ayuu ku buraa maca alinsaani oo biyihii tarankuna ay yimaadeen laa bikhuruuji minhu ka bixin masaajidkii binisaan ila uga baxay kaga buri maayo aw liqadaa'i xaajati alinsaani insaanka baahidiisa gudashadeeda hadduu u baxayna maya waa waxaan bini aadmu ka maarmaynin ow maradin ama xanuun dartii hadduu baxay markaas shaqa dhibay calayhi markaa shaqa calayh ku adkaaday maca almuqaami nagaadiga uu la nagaanayuu la joogayaabaa ku adkaatay kaana wuu bixi karaa walxayda haweeney xayd dartii way u bixi kartaa hadday u baxdo tataabuciyo muddadii waa socota ka buri mayso walqusi min ixtilaamin iyo ixtilaam iyo isku junub ka maydhashadii markaa u baxay walakli washurbi cunidii cabid hadduu baxay inay ka buri mayso awil aadaani u baxay aadaankaasoo mid raatibin ka ahaaday waalkhawfi iyo ka cabsasho min suldaanin suldaan uu ka cabsanayo kitaabulxaji xajkii ayuu kitaab yahay ama baabulxaji culamada qaarkoodna baab bay ka cabirayaan qaarkoodna waxay ka cabirayaan kitaab waalcumra na ayana meesha way u taallaa xajkii iyo cumradii xajku asrigiisu waa qasad sharcina waxaa la yidhaahdaa dee kacbada iyo amaakinda kale ee muqadasadaa in loo qasiyo nusuf daraaddeed ama cibaadada ah nusuga iyo acmaashaasoo gudashadayda cumraduna iyana waa ziyaara luqa ahaan sharcina waa dee kacbada iyana la tegaya iyo goobaha kale ee loo tegaya nusuga iyo camalka mashruuca in la soo guto alxaju fardun wakadaa kalcumra lam yajiba fi lcumri hayra mara wuxuu uhi alxaju fardun xajku waa faral wakadaaka alcumra cumraduna waa la mid lam yajiba fi lcumri cumriga qofka may waajibin hayra mara hal mar waxaan ahayn hal mar uunbay waajibaan intaa ka dambeeyana waa ka dhacaya wuxuu leeyahy sheekhu xajku faral buu ku yihi qofkii awoodayey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilay sabiila kii jid ahaan u karay waajib ayuu ku yahay waatimu alxaja waalcumrata lilaah cumrada iyo xajka la kalay iyagoo dhammaystiramayn xadiidkii arkaanu lislaam yacni ka hadlayay isaguna bunya alislaamu calaa khamsin ayaa lagu dhisay waxa ugu dembeeyey ama afraadka ahaa waxaju beyt illaahi alxaraam xadiidka imaam muslim warinayaa u daliila nebigu waa khudbadeeye sala allahu calayhi wasalam wuxuu hi dadow qad farad allahu calaykum alxaja faxujuu ilaahay xaj buu idinku faral yeela xajiya nin baa idhi yaa rasuula allah sanad kasta miyaa nebigu waa amsay saddex jeer buu ku celiyey wuxuu idhi haddaan odhan lahaa haa waa idinku waajibadeed malaydaan awoodeen marka labadooduba waa faral cumraduna waa faralo waatimulxaja walcumra ayay u deliishanayaan waxaa kaloo u deliishanayaan cumradii waajibda xadiid ibnu maaja iyo ibnu khusayme iyo taariqudniya ay warinayaan bayhaqi caaisha waxay tii yaa rasuulalahi hal cala nisaa'i jihaad oo dumarka jihaad ma lagu leeyi wuxuu uhi jihaadun laa qitaala fi alxaj waalcumra jihaad aan dagaal ku jirin oo xaji cumraa waa jihaad haddaad aragtay yacni acmaashiisa iyo hawsha ka jirta waa jihaad oo kale ama yacni waxaan arkaynaa jihaadku inuu acmaasha ugu fadli baday rag unbaa jihaadaya miyaanaan anagu jihaadayn lakunna afdalu ljihaad ayay idiin sugnaaday alxaj waalcumra ayaa nebigu sala allah alay sl markaa yidhi haddii kala daaraqudniyo ay warinayaan isagana wuxuu tilmaamaya islaamnimadu inay tahay an tashhad an laa ilaaha ila allah wa anna moxameda rasuulu allah in la ogo salaada la tukado sakada la bixiyo xajka wa taxuju lbeyta wa tactamir xajiyo cumrada wuu saaciye jinaabada inaad ka maydhato weyse inaad dhammaystirto bisha soonna inaad soomto xadiidkan ay deliishanayaan isagana oo uu warinayo tirmidi uu warinayo barzin nin ayaa wuxuu leeyahay laqiid binu caamir ayaa rasuulka wuxu uhi ya rasuulallah ina abii shaykhun kabiir aabbahay waa oday weyn laa yastatiicu alxaja wala alcumra wala dacq ma karayo xaj ma karayo cumro safarna ma karayo xuja cala abika wactamir nebigu wuxuu uhi ka xaj aabbahaayoo ka cumrayso markaa sidaasay labadooduba ay markaa u yihiin labadaa faralka ama waajibka alxaju xaju fardun weeye kadaaka alcumra cumraduna waa la mid lam yajibaa may waajibin fi lcumri cumriga qofka hayra mara hal mar ayuunbay waajibaan wainamaa yalzamu xoran muslima wallahu aclam